runti waacna wanaagsan dadkaana dhegaysanaya oo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa madasha sigiistii oo alaaba aan idinka soo gudbino waraysyada xiisaha leh ee arrimaha iyo siyaasadda soomaaliya alaaba ku saabsan madasheenna caawa waxaa marti noogu ah madaxweynaha maamul goboleedka gobollada dhexe sheekh maxamed shaakir cali xasan oo khadka telefoonka si toosa ugu jira isaga oo jooga magaalada dhuusamareed marka hore sheekh maxamed shaakir kusoo dhawow madasha sig aad aad umahadsantihiin adiga cali xalaale iyo asadna suudi madasha sig waa dhowah
waa tahay su-aasheeda u horeysa haddii aan ku weydiiyo sheekh maxamed waxa weeyaan su-aashaydu maamulkiinu intee buu gaadhsiisan yahay degaan ahaan maamulka dowlad goboleedka gobolada dhexe wuxuu gaarsiisan yahay hiiraan galguduud iyo mudug waa tahay marka labadaa gobol baad u dhexaysaan
waxa weeye laba gobol iyo gobol barki weeye waa hiiraan iyo galguduud iyo mudug qaybna waxa weeye maamulka puntland ayay ka tirsan tahay qaybna waxay ka tirsan tahay maamulka dowlad goboleedka gobollada dhexe
marka sida idinku aad aaminsan tihiin maamulkiinu ama maamul goboleedkiinu maka ugu ballaadhan ee soomaaliya ka jiraba degaan ahaan
ma ahan waxaa jira maamullo kale oo ka dhul badan oo ka dhul weyn oo ka masaaxo weyn leh waxa weeye kuwa ugu dhexdhexeeya ayuu ka mid yahay xagga dhulka sheekh maxamed hiiraan oo kale waxay haatan ay isku darsanayaan gobolka shabeellada dhexe oo markaasi la qorsheynayo in ay isku noqdaan maamul goboleed sidee baad hiiraan dhinaca aada u sheegan kartaan marka waxa weeye maamulku degmooyin badan oo ka mida hiiraan ayuu ka shaqeeyaa degmooyinna waa u dhiman yihiin oo wadahadal ayaa dowlad goboleedka gobollada dhexe madaxdooda iyo deegaamadaas u socda waxaana rajaynaynaa biidni illaahi alkariim inuu si wanaagsan ku dhammaado kaas ayaan rajaynaynaa sidaas ayay uga mid yihiin dowlad goboleedka gobollada dhexe dowladda federaalka waa isku dayday inay shabeellada dhexe iyo hiiraan ay yidhaahdaan dowlad goboleedaan ka dhisaynaa laakiin waa ku guuldarraysteen
marka gobolka hiiraan qorshe ahaan xaggiina ayuu haatan ka tirsan yahay sida aad aaminsantihiin idinku sidaan aaminsannahay annaka xaggeenna ayuu ka tirsan yahay maadaama si toosa degmooyin ka mida maamulku uga howlgalo kuwa kalena uu doonayo si nabadgelyo ah iyo wadahadal inuu ku dhammeeyo waa tahay dhinacan kale iyana waxaa idinka xiga galmudug galmudugna haatan sidaynu la soconaba cadaado ayaa u ah magaalo madax waxaanay samaysteen maamul goboleed uu madaxweyne u yahay cabdikariim guuleed iyaga sidee u aragtaan
galmudug waa jiri jirtay xibinyo xeebna waa jiri jirtay ahlusunna waljamaaca iyaduna waa jiri jirtay saddexdaa maamul oo midoobay ayaa dowlad goboleedka gobollada dhexe dhistay sidaas ayayna ku midaysan yihiin dowladna ugu yihiin gobollada dhexe
haddii su-aal kale aan ku weydiiyo madaxweyne sheekh maxamed shaakir waxa weeye su-aashaydu waa maxay xidhiirka idinka dhexeeya idinka iyo galmudug sidee isku tihi
galmudug waxay ka mid tahay dowlad goboleedka gobollada dhexe aada iyo aad waxaana weeye madaxda dowlad goboleedka gobollada dhexe ayay ka mid yihiin magacaas ayayna wada qaateen saddexdii magacoon hore kuwuu sheegay oo midoobay ayaa dowlad goboleedku ka dhashay marka wax galmudug la yidhaahdo oo hadda baaqiyihi ma jiraan
marka maxaad u ictiraafsan tihiin madaxweyne cabdikariin iyo maamulkiisa sidee u ictiraafsan tihiin waxaan u naqaanaa in uu ka mid yahay ee shacabka soomaaliyeed taasaan u ictiraafsanna
ma u ictibaabsan tahay in maamulka aad adigu madaxweynaha ka tahay uu hoos yimaado sidaa qudheeda miyaad eh, u dhigaysaa hadalka
waxa weeye sidaad ogtahaba dowladda federaalka ah ayuu wuxuu ka soo noqday cabdikariin wasiir ayuu ka soo noqday shaqooyin badan ayuu ka soo qabtay waana ku guulaysa waayey marka kadibna dowladda federaalka ayaa ka casishay marka wuxuu ka mid yahaa haddana shaqaalaha dowladda federaalka ah ee soomaaliyeed ayuu ka mid yahay
madaxweyne sheekh maxamed ma jirtaa in aad adiga iyo cabdikariim guuleed ku kulanteen waddanka etoobiya oo aada ishor fadhiisateen maya wax ka jira ma jiraan ma aanan ishor fadhiisan waddanka etoobiya iyo waddan kale midna iskuma aanan hor fadhiisan mana aanan kulmin
waa hagaag Een, galmudug waxay iyagu taagan yihiin oo ay had iyo jeer yidhaahdaan waan waan nabadeed baa noo socota gobolka ama maamul goboleedka adigu haatan aad madaxda ka tahayna waxa ay sheegaan in ay ku soo biiri doonaan oo ay hoos iman doonaan madaxweyne cabdikariim guuleed arrintaa maxaad ka odhan lahayd sheekh maxamed arrinta waa barabagando lagu doonayo in lagu marin habaabiyo dheesha caalamka iyo hara'da wanaagsan ee shacabka soomaaliyeed idaacadaha un baa laga sheegaa websaydyada un baa lagu qoraa laakiin arrintaas inaan waxba ka jirin ayaan idin caddaynaya dowlad goboleedka gobollada dhexe ayakaa nabadeeyey oo ilaahay usoo marsiiye nabadda ay haystaan gobollada dhexe inay ku dadaalaan nabaddaasna aada iyo aaday u danaynayaan waxaa la wixii nabaddaa ka soo horjeedana waano ay waaniyaan iyo walaaltinimo ay xusuusiyaan ayay ula taagan yihiin marka aad iyo aad ayaa maamulka gobollada dhexe ugu dadaalaya sidii horumar ugu gaari lahaa shacabka dowlad goboleedka gobollada dhexe
sheekh maxamed eh, shaakir ba waxaad iyadana in yar aad tusaale iga siisaa ama aad iga sheekaysaa sida maamulkiinu uu dhisan yahay maxaad leedihiin madaxweyne oo adiga madaxweyne ku-xigeen miyaa jira golihiina wasiirada baarlamaanka sidee u dhisantihiin
dowlad goboleedka gobollada dhexe sidaad la socotaba waa curdan ilaa ayuu dhisan yahay waxa dhismaha laga bilaabana waxay ahayd waxaa laysu keenay ergooyin ka kooban saddex boqol iyo ziyaado ka kooban oo laysaga keenay saddexda gobol oo maamulka dowlad goboleedka gobollada dhexe uu ka kooban yahay ergooyinkaas yaa dastuurkii dowlad goboleedka gobollada dhexe ansixiyey marka kabacdi shuruucdii markii la sameeye kadibna waxaa loo gudbay doorasho la doorto madaxdii hogaamin lahayd dowlad goboleedka gobollada dhexe dhisina lahayd waxa ka dambeeya ee madax ah waxaa la doortay oo ergeeyinka ay doorteen madaxweynaha dowlad goboleedka gobollada dhexe markii loo tartamay kadib waxaa haddana la doortay madaxweyne ku-xigeenno ayaa halkaa lagu magacaabay kabacdina waxa uu brobosalka ku jira oo la doonaya in lasii dhiso wasiiradii baarlamaankii odayaalkii marjic ahaa dhammaan waxaa la doonaya in la dhiso marka dowlad goboleedka gobollada dhexe sidaa ayaa dhismihiisu uu qabyo u yahay waxaana rajaynaynaa inuu dhammaystirmo waktiyada soo socda dhinaca dhaqaalaha yaa idinka gacan qabta yaa idin maalgeliya xaggee ku tiirsantihiin xagga dhaqaalaha waxaana maalgeliya oo aan ku tiirsannahay shacabka gobollada dhexe maadaama daacad aanu nahay dadkeenniina ay yihiin al-shabaab iyo gowriciisiiyo dhibkiisiina uu ka badbaadiyey maamulku shacabka ayaa gacmo furan ku soo dhoweeya una hureen hantidoodii haddii ay yihiin ganacsato haddii ay yihiin odayaal haddii ay yihiin hoyooyin ayakaa ciidanka hiil iyo hooba la garab taagan biyaha iyo caanaha siinaya mushaarkooda bixiya oo u huray in ay naftooda badbaadiyaan maadaama ciidanku naftoodii u huray inuu badbaadiyo
madaxweyne sheekh maxamed shaakir waa sida xiriirka idinka iyo dowladda federaalka ee soomaaliya xiriirka dowladda federaalka ah iyo annaga naga dhexeeya runtii annagu dowladda federaalka waan aqoonsannahay inay tahay dowladdii soomaaliya ka dhexaysay laakiin dowladda federaalka ahi ma aqoonsana dowlad goboleedka gobollada dhexe mana ogi waxa ay kula collaysan tahay ilaa iyadu dowlad goboleedka gobollada dhexe waxa ay dembiga ka galeen waa al-shabaab asagay la dagaalameen marka dowladda federaalka haddii aysan dowlad goboleedka kula dagaalameen haad al-shabaab ula dagaalanteen qolo kale lama dagaalamin bal dowladda federaalka ah ayaa dowlad goboleedka gobollada dhexe wuxuu ka tirsanayaa inay iyadu dagaal ku hayso oo ficlanna ula dagaalantay heshiisna in la wada galo ay la bilaabay kabacdina dowladda federaalka ah ay ka baxday laakiin arrimaha aakhirkoodii waxaa yimid dowlad goboleedka gobollada dhexe soo booqday baarlamaanka soomaaliyeed madaxdiisa iyo qayb ka mida baarlamaankii arrimo badan ayayna kala hadleen dowlad goboleedka gobollada dhexe waxayna codsadeen wixii dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedka gobollada dhexe ka dhexeeya inay xalliyaan oo si wanaaga ku waheeyaan waana u xilsaarno waxaa nidhi waad geli kartaan waana meel fiican ayayna noo maraysaa ayayna dheheen waana ka war sugaynaa sidaas ayaa waxa noo dhexeeya annaka iyo dowlad goboleedka annaka iyo dowladda federaalka ay tahay
waa tahay sheekh maxamed shaakir waxaa jirta mar dhexdaaya in booqasho uu idinku yimid guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya jawaari jawaari maxaa idinka dhexeeyey maxaad ka wada hadasheen waa maxay sababtii uu idinku yimid guddoomiyaha baarlamaanka mudane jawaari aniga ayaa u fidiyey martiqaad oo dowlad goboleedka gobollada dhexe matalayay martiqaadkii ayuuna ajiibay isaga iyo baarlamaankiisu wadahadal dheer ayaan galnay maalmo ayuu joogay iyo habeenno ayuu ku hoyanhayay caasimadda dowlad goboleedka gobollada dhexe ee dhuusamareeb kabacdina afkaartii wuxuu dhegaystay shacabka gobollada dhexe haddii ay tahay tii odayaalka haweenka ee culimaa udiinka dhammaan wuu dhegaystay markuu dhegaystay kabacdina maamulka ayuu afkaartiisii aada usii dhuuxay intaa ayaana doonaynaa inay dhegaystaan shacabka afkaartooda iyo maamulka kabacdina waxaa ka soo baxday in ay aada iyo aada ugu ammaanaan dowlad goboleedka gobollada dhexe sida ay uga shaqaynayaan amniga iyo badbaadada shacabka gobollada dhexe habeen iyo maalinna ugu soo jeedaan sidii shacabkoodu u badbaadi lahaa iyo u horumari lahaa kabacdina waxay dooneen wayna yidhaahdeen waxaan doonaynaa wixii idinka dhexeeya adinka iyo dowladda federaalka ah oo khilaaf yara inaan xallino waana u xil saarno waxaan idhi bilaaba waxaana rajaynaynaa si khayrle inay ku dhamaato waa hagaag muddo dheer baa xilligaasi kasoo wareegtay sheekh maxamed shaakir aada la kulanteen afhayeenka baarlamaanka dowladda federaalka ee soomaaliya jawaari hadaladii uu idin idinka dhegaystay ee uu garowsaday markii uu muqdisho la tegey waxay noqdeen sida muuqata hal bacaad lagu dhisay wax jawaabi kama soo bixin wax xidhiiroo wanaagsan oo muuqda oo idinka iyo dowladda federaalka idin furmay ma jirto miyaan markaa wadahadalkaas iyo booqashada adigu aad ka wakiilka ahayd ee aad keentay guddoomiyaha baarlamaanka dhuusamareeb in ay noqotay mid aan lagu guuldaa lagu guulaysan ama khasaaro keentay maxaad odhan lahayd
waxaan dhigi karnaa waxay keentay faa'iido weyn ayay u keentay shacabka soomaaliyeed meel kastuu joogo khaasatan shacabka gobollada dhexe iyo waxa ay ka bixisay dowlad goboleedka gobollada dhexe oo ah sida ay u ictiraafsan yihiin qaybaha kala gedisan ee dowladda federaalka ah ayna u soo dhoweynayaan u martiqaadahayaan loona ajiibahayo oo madaxda baarlamaanku shacabkooda meel kasta ay ugu tegayaan aaraa'dooda iyo afkaartoodana dhegaysanayaan waxa ay gucanayaanna ay ka maqlayaan kabacdina ay la aadahayaan meeshii xalkeedu uu jiro waxa weeye waxyaabaha kaleo laga faa'iiday waxaa ka mida inay arkeen amniga gobollada dhexe ka jira oo shacabku meel kastuu joogo uusan ka cabsanaynin wax muqdisho ka jiro oo kale oo ama qaraxa ama yacni gumaadka al-shabaab uu ku hayo dowladdii federaalka ahaydna waxay ka qabanaysaa ayna jirinin ilaa al-shabaabkii uu gaaro inuu meel kastoo ka mida meherad kasta uu ka shaqeeyo hadday maqaayado tahay hadday hoteella tahay hadday isbitaal tahay hadday aeroboort tahay meel kasta waxay ka furteen oo geysteen dad ayay geysteen markaasay qofkay rabaan dooranahayaan wayna dilahayaan hoteelkay rabaan ay qarxinahayaan marka arrimahaas oo dhan in gobollada dhexe ay ka badbaadeen ayay arkeen marka qolo aan kula saaxiibno oo aan la wadaagno arrintaas ama masalanba nagula mid ah inaysan arkin way dareemeen marka arrimo badan baa laga faa'iiday haddana inay hawshii ku jiraan ee ay soo kala dhex galeen arrimo safaro iyo howlo kaleeto ay soo kala dhex galeen ayaan ognahay oo xiriiradeennu ay socdaan waxaana rajaynaynaa kulan lagu faa'iido oo ummaddu ay kurato miraheeda inuu noqdo ayaan rajaynaynaa waa hagaag halka weli dhegaystayaal aad nagala socotaani waa madasha sigistii waxaynu bartamaha kaga jirnaa waraysigii caawa uu martida noogu ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka gobollada dhexe sheekh maxamed shaakir cali xasan aan su-aalaheennii dib ugu noqonno sheekh maxamed sidaan la soconno adiguba aad qiratay oo hadda aad sheegtay dowladda federaalka ee soomaaliya idinma ictiraafsana bulshada caalamku iyana idinma ictiraafsana sidee doonaysaan markaa inaad u shaqaysaan u noolaataan haddii xidhiidba idinaan la lahayn haddii aanay idin aqoonsanayn dowladdii federaalka ahayd iyo bulshadii caalamku ma keligiin baad doonaysaan inaad dhisnaataan oo aad dadkiina keligiin u shaqaysaan sidee rabtaan mustaqbalka
waa mahadsan tahay annaku mar haddii aan isku filannahay dowlad goboleedka gobollada dhexe haddaan nahay shacabkeennina aan badbaadinay una diyaarnaha inaan sii badbaadino maahan dowladda federaalka ah oqoonsigeeda ay dowlad goboleedka oqoonsato afraad ka mida weeye laakiin madaxda dowlad goboleedka gobollada dhexe haddii aysanna oqoonsanayn masalaba naba ajiibeen marka aan wacno heshiisya nalama galeen waxa weeye oqoonsiga aan sheegahayo oo ay inkirsan yihiin afraad ka mida madaxda dowlad gobole madaxda dowladda federaalka unba inkirsan caalamkana u sheegta wax ka bedelan waxa waaqiciga ah oo ka jira gobollada dhexe waxa weeye marka beesha caalamkuna waana oqoonsan tahay waxaa nala soo xiriira safaaradaha ajaanibta ayaa nala soo xidhiira waxaa nala soo xidhiira wasiirada dowlad dowladda federaalka ah baarlamaanka dowladda federaalka ah qaybaha ay dowladdu ka kooban tahaan mucaamalnaa dowladaha deriska maamulada deriska intaba waa mucaamalnaa magaceenna dowlad goboleedka gobollada dhexe ayaana ku mucaamalnaa halka weli aad nagala socotaan waa madasha sigistii waxaa dhinaca xidhiidhinta inoo qaabilsan aadaaba asadna soodi aan mar kale ku noqdo madaxweyne sheekh maxamed shaakir cali sheekh maxamed waa sida xidhiirka idinka dhexeeya idinka iyo puntland
xiriirka naga dhexeeya annaka iyo dowlad goboleedka puntland waa xiriir derisnimo waa xiriir saaxiibnimo waa xiriir wada noolaasho waa xiriir isdifaacid layska difaaco inaan iska kaashanno al-shabaab xiriirada noocaasa ayaa naga dhexeeya oo xiriir walaaltinimo ah
sheekh maxamed oo maxaa ka jira in puntland ay idin siiyaan dhaqaale ama lacag iyo hubba
puntland waa dowlad goboleed aan derisnahay uguna da-weyn dowlad goboleedyada ka jira geyiga soomaaliya runtiina aan derisnahay si wanaagsan aan u nahay dad derisahoo walaaltinimada xushmeeya laakiin wax huba iyo wax lacag ah inna ha la ekaatee oo dawladda puntland aan annaku ka helno ma jiraan waayahay aan ku weydiinaya iyadana su-aal kale oo ah maamul goboleed dhowaan lagu dhawaaqay oo idinka feer dilaacay oo lagu magacaabo dalguduud sare maxaad arrintaa ka ogtay maxaad ka odhan adiga ayaa ii sheegahayaa oo aan kaa maqlay
wax aad hore u maqashay maaha maya hadda kahor ma aana maqlin waayahay sheekh maxamed haddii aan ku weydiinaya iyada shirarka soomaaliya inta badan ka dhaca kama qayb gashaan waxaa jira shirar kale oo caalamiya oo ka dhaca iyaguna meel ka baxsan soomaaliya ama caalamka kaleba n goormaad hiigsanaysaan in shirarkaasi aad qaybtiina ka qaadataan oo aad ka qayb gashaan shirarka ama ha noqdeen daakhili waddanka gudihiisa ka jira ama dibadda ha ka jiro afkaarteenna way taallaa wayna caddahay masiirka ummadda soomaaliyeed meel kastoo looga tashanayana muhim baan u nahay sida dowlad goboleedyada kale waxaana rajaynaynaa biidni illaahi alkariim mar dhow inaad arki doontaan afkaarta midda ugu qaalisan iyadoo kasoo burqanaysa dowlad goboleedka gobollada dhexe beesha caalamkuna ay garab taagan tahay inaad arki doontaan ayaan rajaynaya shir kasta oo dhaca waxaa ka soo baxa go-aano go-aanada shirarka soomaalida ka soo baxa maxaad iyaga sidee u garoosataan sidee u aqbashaan sidee raalli uga tihin go-aan kasta ee madashiisa ay ka maran yihiin maamulka dowlad goboleedka gobollada dhexe ma quseeyaba maadaama aysan ka ahayn qayb ma quseeyo mana saamaynayo sidaas ayaan kuu caddaynaya sheekh maxamed cali shaakir waxa aad sheegtay in gobollada aad madaxweynaha ka tahay ay nabad ku naaloonayaan in iraadada dadka aad ku dhisteen maamul aada u ballaadan oo aad ka sheekaysay qiimihiisa iyo qaayihiisa waxaad iyadana ka sheekaysay in dawladdu aanay ida ictiraafsanayn waa dowladda federaalka ee soomaaliya iyo caalamka kale ee dibadaha joogaba marka haddii intaasi u jiraan waa ayo cidda aad eedda dusha ka saaraysaan ee idinku taagan ee idin ictiraafila ee arkila nabadda aad haatan ka sheekaynaysa waa ayo si toos haddii aad u sheegto ma madaxweynaha ma baarlamaanka waa xagee
waxa weeye dadka xaqirahaya maamulka dowlad goboleedka gobollada dhexe iyo shacabkiisaba waa madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ah qayb ka mid ah sida ay u xaqirahayaan dowlad dowlad goboleedyada kale sida mathalanba puntland iyo somaliland ay u xaqirahayaan ayay dowlad goboleedka gobollada dhexena u xaqirahayaan marka maahan annaka keliya waxa ay xaqirayaan oo ku taagan yihiin waa koox gaara aan dhihi karnaa ujeeddo gaara kale soomaaliya oo hadda meel tegaysa waxaana weeye waxaa ku tusinahayaa soomaaliya gudaheeda in taageeradooda iyo ay ku yar tahay wax kasta oo la qabtaa inay qabsoomi waayaan taasaa ku tusinaysa dowlad goboleedyada kalena deegaamadooda ay ku fillaadeen haddii ay tahay xag nabadgelyo xag am xag dhaqaale iyo xag ciidan xag walbaba inay ku fillaadeen dowladda federaalkana aad arkayso markay isku taagtay dadkii isku tashaday unba iyadana laysaga taaga xagga ilaahay marka waxaan rajaynaynaa biidni illaahi alkariim inay garawsa doonto dib u garaabi doonto si ay u hesho aqoonsiga weyn midka ugu weyn waa midka ilaahay subxaanahu watacaala qofka uu qoonsado si ay u hesho inay oqoonsato walaalaheeda kaleeto aysan xuquuqdooda xaqirin oo aysan liidin taasaan rajaynaya marka annaka iyo kuwa kaleba waxa ku taagani waa afraad kamida dowladda federaalka ah sidaasaa la dhihi karaa waa sidee xidhiirka idinka dhexeeya idinka iyo etoobiya waxaa naga dhexeeya xidhiir xiriir derisnimo oo aada u wanaagsan ayaa naga dhexeeya waxaana iska kaashanaa xagga amniga iyo la dagaalanka argagixisada sheekh maxamed shaakir cali haddii su-aal kale aan ku weydiiyo oo aan ku idhaahdo haddiiba ay dhacdo in labada gobol ee gobollada dhexe iminka aad madaxda ka tahay iyo gobolka galmudug oo uu cabdikariin guuleed madaxda ka yahay haddii laysku kiin daro oo adiga sheekh maxamed ahaan lagaaga dhigo madaxweyne cabdikariin guuleedna lagaaga dhigo madax- madaxweyne ku-xigeen qorshe caynkaasoo kale ama hindise noocaasoo kale ah haddii lagu soo jeediyo ma yeeli lahayd maxaad odhan lahayd waxa weeye qofka ay dooranahayaan oo madax ka dhiganahayaan waxay u taallaa shacabka gobollada dhexe ayay u taallaa maahan mid iraadadeyda aniga kaliya ku xog oo ku- ku saabsan maahan waxa weeye marka taas ee, noocaasihi waaba samaysteen shacabka gobollada dhexe madaxweyney samaysteen ku-xigeenay samaysteen way maamulaan waana ku dhaqmaan waxaana rajaynaynaa inay hadafkooda iyo himadooda gaarsiiyaan ayaan rajaynaynaa waayahay anoo gabagabadii waraysigeena taagan sheekh maxamed shaakir cali dadka ku dhegaysanaya ama ku daawanaya si kooban maxaad usoo jeedin lahayd maxaad odhan lahayd
waxaan usoo jeedin lahaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba inay iskaashadaan ee isgarab istaagaan isuna bahaystaan siday shacabkooda u badbaadi lahaayeen oo ay uga badbaadi lahaayeen argagixisada meel kasta ku baabi'inaysa oo ku laynaysa waxaan aada iyo aad uga digahayaa shaksi soomaalihi inuusan maal ku bixin in la qarxiyo dadka birmageydada ah iyo dadka waxgaradka ah cuqaasha dhakhaatiirta indheergaradka aqoon-yahanka dhammaan dadka ibaadinaya oo baabi'inahaya inaan la gacan siin oo aan lagu garab istaagin dhibaatada soomaaliyeed soomaaliyana meel kastay joogto ay isu garabsato sidii deegaankeeda iyo dalkeeda ay uga sifayn lahayd dadka ibaadinaya oo baabi'inahaya inay intaa isu bahaystaan si ay u badbaadaan taasaan u dardaarmi lahaa
kaasina waxa uu ahaa dhegaystayaal madaxweynaha dowlad goboleedka gobollada dhexe sheekh maxamed shaakir cali xasan oo khadka telefoonka ee magaalada dulsamareeb igu warrameeyey aad iyo aad baad umahadsan tahay madaxweyne aadaad umahadsantihiin adiga cali xalaare iyo ashadna suudi ee madasha sigis waa hagaagaha dhegaystayaal intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa waraysigeenan tan iyo kulankeena dambe waraysi kan oo kale intaynu dib u kulmi doono waa anigoo cali xaraaradii kaga tegaya sidaa iyo nabad geliyo